الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku jiray yani darsigii caqiidatu طlaxaawiya oo aynu shalay markaa bilownay ayaynu awalkiisa markaa ku jiray qala اlmuصنif raximah اllah qadiim bila ibtidaa daa'im bila اntihaa laa yafnaa walaa yabiid laa yafnaa ilaahay dhammaan maayo walaa yabiid baabi'ina maayo way isku dhow yihiin walaa yakuunu ila maa yuriid noqonna mayso bimacnaa xasili maayo ilaa maa yuriid waxa uu doonayo mooye wax kale dhici maayaan kaanadu waa taamma waxa uu sheikhu inoo sheegay marka koowaad inuu ilaahay weligii abad alaabaad inuu jiri doono waana sida laga qaadanayo isimkiisa alaakhir huwa alwal walaakhir waxaa kaloo u daliila ilaahay waxa uu yidhi kul man calayha fanin wayabqa wajhu rabbika du ljalaali walikraam ilahay wejigiisa ayaa baaqi noqonaya oo weligii jiraya wejiga ilaahay inuu baaqi noqonayo sifadiisii ana waxaa ka laazimaysa ilaahayna inuu baaqi noqdo oo daatadiisuna ay baaqi noqoto sida sifadiisu u baaqi tahay ayaa daatadiisuna u baaqi tahay ilahayna sifaadkiisa waxaa ka mida sifatu lwajhi oo adilo badani ku soo aroortay waxaanu ka mid yahay min asifaat daatiya sifooyinka daatada ilahay lagu sifeeyo ee daatada loo nisbeeyo sifaatu lkhabariyana culamada qaarkood oo ku magacaabaan sifatu lwajhi waxaa loo sugayaa ilaahay weji inuu u sugnaaday isaga laa'iq u ah oo u habboon oo aan wejiga makhluuqaadka shabihin oo la mid ahayn sida u soo arooray baana loo sugayaa oo ilaahay loogu sugayaa wejiga ilaahay baa baaqi noqonaya marka la yidhi saynu tilmaannay sifaadka ilaahay oo kale yani dhammaantoodna baaqi bay noqonayaan fa abad alaabaad waa jirayaan ilahay daatadiisuna waa jiraysaa wejhi inaan silo looga jeedin waxaa u daliila bay culamadu yidhaahdeen yacni rabbi lagama sifayn duuda oo lama odhan diljalaali sida loo yidhi tabaaraka smu rabbika diljalaali oo maadaama markaa rabbi markaa laga sifaynayo ismi marfuuc buu ahaa duljalaali lama odhan halkaas marka diljalaali sida halkan halkaa loo yidhi halkan looma odhan ee waxaa la yidhi duljalaali ee wejhu baa laga sifeeyey sidaas aawadeed sida ahlucilmigu sheegeen uuna ka mid yahay sheekha la yidhahdo qawaamu sunna ismaaciil ataymi kitaabkiisa alxuja fii bayaan almaxaja waxa uu ku odhanayaa hadday ahaan lahayd in weji ay silo tahay yani markaa waa la hoos dhigi lahaa oo diljalaali baa la odhan lahaa xataa caamadana waa yaqaaniin ilaahay weji inuu leeyahay oo caamada qaarkood waxay ku dhaartaan wejiga ilaahay ayay ku dhaartaan marka wejigaasi calaa kulli xaal wejiyada makhluuqa lama mid aha kayfkiisa iyo qaabkiisana garan mayno halka dariiqada la mariyey sifaadka ilaahay ayaa la marinaya walaa yakunu ila maa yuriid taa hore intaan markaa dhaafin waxaa kaloo jirta aayad kale ilahay waxau uhi kullu shayin haalikun ilaa wajhah shay kasta waa halaagsamaya waa baaba'aya ilahay wejigiisa mooyaane wakada marka waxa weeye daatadiisa iyo sifaadkiisa kalena waxay ka cayn leed marka makhluuqaadku inay dhammaan wada baaba'ayaan oo aynay waaraynin ayaa aayadda laga fahmaya ahlucilmigu waxay yidhahdeen makhluuqaadka qaarkood oo iyagu baaqi noqonayaa jira baaqiyeelista uu ilaahay baaqi yeelay ee uu daa'imsiiyey oo qaar daa'ima ka yeelay bay ku jirayaan ee daatadooda mid ay baqaa ka mutaysteen inay weligood jiraan ma aha makhluuqaadkaa jirayana sideed ka mid ah suyuudi sheekha la yidhaahdo ayaa laba bayd ku jamciyey waxau uhi amaaniyatun xukmu lbaqaa'i yacumuha min alkhalqi waalbaaquuna fii xayizi alcadami iyo alcarshu waalkursiyu naarun wajannatun wacajbun waarwaaxun kada allawxu waalqalamu waxa uu ihi khalqiga inta kale waa wada dhimanaysaa wada baaba'aysaaye sideed shay baa baaqi noqonaya sideeddaa shay waa carshiga waa kursiga waa jannada waa naarta waa marka yani cajbu larwa yani cajbu danab yani laftaa markaa la yidhaahdo laf turuqda la yidhaahdo ee lafaha dhabarka ugu yani dambaysa ugu hoosaysa ee markaa yani xagga lagu fadhiis salka lagu fadhiista xigta iyo arwaaxda nafaha marka waxa weeye arwaaxduna baaqi bay noqon hataa arwaaxda gaaladu baaqi bay noqonayaanoo dee naar bay ku waarayaan ma baaba'ayaan marka la yidhi bini aadamku waa dhimanayaa axaadiista iyo aayaadka laynoogu tilmaamay dhimashada laynoo sheegaya waxa weeye waa jasadka iyo ruuxda in la kala saaro lakiin ruuxdii ma baabi'in imaa munacama wa imaa mucadaba ama waa loo nicmaynaya ama waa la cadaabaya saas aawadee ruuxda muuminka waa la qaadaa xilliyiin baa la geeyaa ruuxda ruuxda gaalkana waa la qaadaa waxaa la geeyaa isagana sijiin ayaa la geeya sidaas aawadeed yani culammadu waxay yidhaahdeen ruuxdu waa jiraysaa abad alaabaad kullu nafsin daa'iqat lmowt markuu ilahay yidhina dawqu baa laga cabiray marka waxa weeye dhadhaminta ay dhadhaminayso waxaa laga tilmaamaya kala saarka iyadiyo jasadka la kala saarayo oo jasadkii laga dhex bixinayo lix baynu haynay looxa iyo qalinka sideeddaa shay baaqi bay noqonayaan labadaa bayd suyuudi baa loo nisbeeya inuu jamciyey waxaa la yidhahdaa shay sagaalaad buu ka tegey waa ajsaadda ambiyada jidharhka ambiyadu iyaguna baaqi bay noqonayaan sida axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam ee sixaaxa ah ku soo aroortay weligood waa jirayaan oo ciiddu ma cunayso jidharhka ambiyada marka iyadana waxa weye waa lagu sagaalaynaya sagaalkaa shay abad alaabaad waa jirayaan meelay ka bilaabmaan bay leeyihiin meelay ku dhammaadaan ma laha abad alaabaad waa jirayaan culamada qaarkoodoo sheega yani jidharh kale oo aynay cunaynin ciiddu waa jiraan waxyaalaha ay tilmaamaan waxaa ka mid a jidharhka shuhadada waxaa ka mid a jidharhka yani xufaad lqur'aanka waxaa ka mid a jidharhka mu'adiniinta adigu yani qasas ama aathaar baa lagu soo wariyey saxaabada qaarkood oo ghaswadii markaa ghaswatu uxud lagu dilay lix iyo afartan sano dabadood in markaa jidhkoodii uu soo saaray daadad ay soo saareen dabeedna jidhkoodiiyo sidoodiiya in la arkay halkaasay culamada qaarkood daliil yani marfuuca looma haye ay yidhaahdeen waxaa suurtoobi karta iyaguna inay baaqi noqdaan xufaadu qur'aankana waxaa ku soo arooray xadiis daciifa filaya saddexaa shay aynu sheegnayba xaafid damiri kitaabkiisa la yidhahdo alxayawaan kitaabu alxayawaan alkubra ayuu ku sheegi jiray calaa kulli xaal laakiin daliilkoodu qawi ma aha waxaana dhici karta maadaama ballanqaad aan la haynin inay baaqi noqonayaan oo aan jidhkooda ciidi cunaynin shahaadada laftooda in waxa weeye wakhtigu hadduu dheeraado inay dhici karto in ciida ay cunto marka lama jasmin karo qad wa qad waxaa markaa kale uu shiiku yidhi yani xasili maayo dhici maayo wuxuu ilaahay doono mooyaane wax kale dhici maayaan wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kale dhici maayaan wamaa tashaa'uuna dooni maysaan ilaa an yashaaa allahu ilaahay oo doono mooyaane idinku dooni maysaan marka waxa dhacaya waa waxay tahay wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonay unbaa dhacay aliraada cinda ahli sunna waljamaca waxaa loo qaybiyaa laba iraada sharciya wa iraada kawniya qadariya labada nooc baa loo qaybiya labada noocbana aayaadka qur'aanka waa laga fahmaya oo iraadada qadariga waxaa ka mid ah faman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi lsamaa waxaa kaloo ka mida qawluhu tacaala wlaa yanfacukum nusxii in aradtu an ansaxa lakum in kana allahu yuriidu an yuwiyakum isagoo ilahay ka xikaayoonaya hadalkii nuux waxaa kaloo ka mida hadalku ilahay yidhi walaakina allaha yafcalu ma yuriid marka iraadadaasi waa maxay waa iraada qadariya kawniya waa wuxuu ilahay qadar ahaan u doonaa inay dhacayaan weeye iraadadaasna waxay la mid tahay bimacna almashiia erayga mashiia iyo iraada waa bimacnan mooyaane nusuusta ayaa waxay kala farqisay siday u kala isticmaashay oo erayga mashiica waxaa loo isticmaalay iraadada qadarigoo keliya ayaa loo isticmaalay mar alla meeshay nusuusta kaga soo aroortay sidaas aawadeed culamadu waxay dhahen waxay muraadif la tahay iraadada qadariga ah iraado sharciya looma isticmaalin mashiicada iraadaduse waxaa loo isticmaalay labada siyoodba inay tahay iraada qadariya iyo inay tahay iraada sharciya wuxuu ilaahay sharci ahaan u doonay walow yaanu u dooninba qadar ahaan inay u dhacdo iyo wuxuu ilaahay qadar ahaan inay u dhacdo uu ilaahay u doonay qofka muuminkaa nisbadiisa labada iraado waa isu waafaqday markuu khayrka la imanayo oo ilaahay wuxuu sharci ahaan uga doonay ayuu qadar ahaanna u doonay inuu sameeyo dabad khayrka iyo aacadii iyo iimaankii u layimin marka way isu waafaqday labadii iraado laakiin qofka gaalkaa nisbadiisa ama markaa qofka muslimkii oo markuu macsida samaynayo nisbadiisa labadii iraado waa u kala tageen wuxuu qadar ahaan ilaahay uga doonay baa wuu samaynayaa laakiin wuxuu sharci ahaan ilaahay uga doonay wuu khilaafay oo wuu caasiyey sidaasna waxaa labada iraado lagu kala fasiray jamcan bayna aladilla iyadoo adilada la jamcinayo oo aayaadka qaarkood waxay ku soo arooreen iraadada sharciga ah ilahay waxa uhi yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra waxaa kaloo ilahay ilaahay uu yidhi yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wayatuuba calaykum allahu caliimun xakiim wallahu yuriidu an yatuuba calaykum yuriidu aladiina yattabicuuna ashaawaati an tamiluu maylan cadiima marka iraadada aayaadkaasi tilmaamayaan waa iraada sharciya amriya waa iraadadii sharciga ahayd oo talo maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin laba shay waa mida waxa uu ilaahay qadar ahaan u doonay ilaaba ilaa waa dhacayaan waxay doonaanba ha noqdaan khayr iyo shar wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonay inay dhacaan ilaaba ilaa waa dhacayaan kullu maa araada allahu qadaran fahuwa waaqicun laa maxaala walaysa kullu maa araada allahu sharcan yaqacu yacni wax kastoo ilaahay qadar ahaan u doonay ilaaba ilaa waa dhacayaan lakiin wax kastoo ilaahay sharci ahaan u doonay ka laazimayso inay dhacaan ee qad yaqac waqad laa yaqac inay dhacaan iyo inayna dhicin mid walba waa surowda marka xagga ah wuquuca inuu midna ay laasimsanayso dhicitaan midna aynay dhicitaan laasimsanaynin xaggaa farqay ku kala leeyihiin waa o waa midda labaadee waxay ku kala duwan tahay iraadada sharciga iraadada qadariga ahi iraadada sharciga ahi waxay laasimsanaysaa waxa uu ilaahay sharci ahaan u doonay ilaaba ilaaba wuxuu ka raalli yahay maxabo iyo jacayl iyo raalli ahaansho ayay laasimsanaysaa oo waxa uu ilaahay sharci ahaan u doonay ilaaba ilaa raalli buu ka yahay laakiin wuxuu qadar ahaan ilaahay u doonay taasi ma laasimsanayso jacayl iyo raalli ahaansho waxaa dhici karta inuu ilaahay qadar ahaan u doono wax markaa aanu jeclayn oo raalli ka ahayn labadaa farqiba waa ku kala sugan yihi waa ku kala duwanta waxaana sidaas loo yidhi adilada in la jamciyo qolyaha ashaaciradu waxay yidhahdaan iraada waa sugaan laakiin iraaday sugaan waa iraada waaxida sidaas aawoodee nusuusta agtooda yani ma jamcin karaan oo marka yani ilaahay uu yihi faman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam dadkoo dhan hadduu ilaahay ka doonay inuu islaamnimadii ku hanuuniyo maxay u wada dhici weyday in waxa weeye islaamnimadii lagu hanuuniyo waxaa yani iyadoo oo markaa in qaarna waxa weeye shar laga doonay qaarna khayr laga doonay ayaa aayaddaa laga dareemaya faman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaami waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi samaa marka iraadadii qadarigaha markay sugaan maxay ku xambaarayaan nusuusta tilmaamaysaa iraadada sharcigaa laga dariishado inamaa yuriidu allahu liyudiba cankum rijsa ahla lbeyti wayuahirakum tahiira ahlubeytka haddii laga doonay oo ilaahay la doonayey inuu rijsiga iyo qurunka ka tagsiiyo maxay u odhan waayeen sida raafidada ahlubeytku waa macsuumiin oo ma dembaabaan waayo ilaahay baa doonay inuu qurunka ka tagsiiyo yani markaa khaطauna markaisaga waa nooc rijsiga ka mida waa siday ufasireen marka qolyaha shiicadu marka calaa haada sidaas marka la yidhaahdo nusuustaas daahirkeeda tacaarud baa ka imanaya wakadalik marka uu ilaahay yidhi yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay fudayd buu idinla doonaya culays idin lama doonayo dadka qaarkoodna markaysaga uu ilaahay la doonay inay jahannamo galaan oo sharka iyo kufriga la yimaadaan taasina ay cusri tahay oo qaarkood ilaahay marka uu tilmaamay inuu fududaynayo ti tii culayska badnayd oo waxa weeye jahannamo ah bimacnaa naarta ah waxa weeye nusuustaas tacaarud baa ka dhalanaya marka sida loo jamcin karaa waxa weeye waa in la yidhahdo labadaa iraade ayaa jirta qolada shaaciradu waxay tidhaahdaa lilahi iraadatun waaxida tacallaqat bikulli lmuraadaati fi lazl ilahay iraado keliyaa u sugnaatay iraadadaasoo wax allo waxa la doonayo azali ahaan wakti aan bilow lahayn ayay markaa ku wada tacalluqday xagga wuquucun bay ku kala dambeeyeene isla mar bay iraadadu ku wada tacalluqday marka maxaa laga odhanayaa inama amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun wuxuu ilaahay doono markiiba kun inuu yidhaahdo wuxuu ay dhacaan baa laynoo sheegay haddii mar la wada doonay maxay tartiibta ugu kala dambeeyeen oo qaarba wakti ay u dhacayaan calaa kulli xaal qawlkaasi waxa weye waa qowl halad ah in la yidhahdo iraadadu waa iraado keliya isla mar ba inay muraadaadka ku wada tacalluqday marka calaa kulli xaal shaarixa markaa taxaawiyaduna si fiican buu mas'alada u baraarujinaya u caddaynaya waxaanu tilmaamaya culamada muxaqiqiinta ahlu sunnuhu inay sidaas ku kala farqiyaan ayuu tilmaamaya waxaa kaloo xusid mudan qolyaha shaacirada bacdi ka mida ayaa waxay qabaan bacdi ka mida ayaa waxay qabaan in waxa weeye wuxuu ilaahay doonay iyo maxabadu inay islaasimsanayso oo la odhanayo wuxuu ilaahay doonab doonayba raalli buu ka yahay sidaas aawadeed waxay ogol yihiin in la yidhahdo in allaha yuriidu lmacaasi dabeedna waxay isku khilaafeen oo yidhahdeen ma la odhan karaa in allaha yuxibu lmacaasi waxay yidhaahdeen qolada shaaciradu ma la odhan karaa in allaha yuxibu lmacaasi wa yarda canha ilaahay macaasida waa jece jecel yahay waana ka raalli yahay sidaa ma la odhan karaa mise lama odhan karo laba qowl bay ka yidhahdeen siduu imaam alxaramaynba kitaabkiisa markaa la yidhaahdo alirshaad uu ku soo naqliyey kitaabka irshaadna makaatibta markaa mutaalacada qaarkood baa laga heli karaa laga laga eegi karaa mas'alada uuna ka soo naqliyey alimaam nawowi kitaabkiisa la yidhahdo alusuul wadawaabit oo isaguna maktabadda markaa mutaalacada markaa yaalla oo sagaal mas'alo uu kaga warramayo siddeedda kaleba ay fiqi yihiin halkaa mas'ale qadar ku saabsan mooyaane oo uu tilmaamayaan abulmacaali sida uu yidhi ma la odhan karaa ilaahay macaasida waa jecel yahay oo uu odhanaya markaysa waxaan asxaabteeda laba qowl baa u sugan mas'alada laakiin qowlka sixada badani waa in la odhan karo in allaha yuxibu lmacaasi umana aaba yeelayno mas'alada ad adkaynta ay ad adkeeyeen ama ay aada u tashniiciyeen qolyaha waxa weeye muctasiladu yacni oradka sidaa la odhanayo ay xoogaa fool xumeeyeen taana u aaba yeeli mayno wuxuu yidhi maxaa haddaba laga odhanayaa wax daliila umay sheegin mas'alada waxayna culammadu yidhaahdaan qofka waxa weeye mas'ale mas'ale ka arjaxaya laba shay baa saaran waa mida waxa uu sheeganaya isagu iddicoonaya waa inuu daliil ku sugaa ko haddaanu qowlku daliil lahayn waa qowlku wuxuu noqonayaa qawlan xujaa qawlan baila buu noqonaya wala haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin hadalku inuu markaa dhab yahay iyo inaan dhab ahayn maxaa lagu kala gartaa inuu burhaan leeyahay oo burhaankiisii la sheego waayo sheegasho cid waliba waxay iska sheegan kartaa shayga labaad ee looga bahanya waxay tahay mukhaalifku wuxuu daliishanayo in laga jawaabo markaba dabeed waxba markaa yacni daliil ah mas'alada noocaasa umay sheegan waxayse ka jawaabeen oo yidhahdeen walaa yardaa licibaadihi lkufra waxaa lagaga jawaabayaa addoommadaa lagu xambaaraya addoommada mu'miniinta inay yihiin marka kuwaanu uga raalli noqon kufriga waa kuwa mu'miniinta ah ee gaalada inaanu uga raalli noqon tusin mayso calaa kulli xaal qowlkaasi waxa weeye waa qowl yani markaa bail ah in la yidhaahdo macaasida ilaahay waa jecel yahay waana ka raalli yahay waa qowl bail ah in allaha laa yuxibu lfasaad in allaha laa yuxibu lmufsidiin walaa yardaa licibaadihi lkufra yani waxa weeye nusuusta inoo tilmaamaysa inaanu xumaanta jeclayn inaanu waxa weye addoommadiisa kufriga uga raalli ahayn yani marka waa mutacadid marka wax daliila ma laha waxa uu ilaahay jecel yahay iyo waxa uu necab yahay ilahay waa kala farqiye kufriga inaanu jeclayn ee adilo badan baa laga qaadanaya saas aawadeed mu'miniintana waxaa laazim ku ah kufriga inayna jeclaan oo ayna raalli ka noqon oo ay necbaadaan ayaa saaran marka calaa kulli xaal qowlkoodaasi ay yidhaahdeen iraadada iyo maxabadu waa isku mid ay u wadaan iraadada qadariga iyo maxabadu inay isku mid tahay mutalaazimaan yihiin yacni sax sidaasaynay u ahayn marka taasna sidaas baa loogu baraarugsanaaniyey ta kale iraadadu waxay ka mid tahay min sifaat ictibaar waxay u tahay waa sifa daatiya ictibaar kalena waxay u tahay sifo ficilka ilaahay ku tacalluqda wey haddii la yidhaahdo oo waxaa xasilaya hadday tahay wuxuu ilaahay doonay oo keliya maxaa gaaladii lagu qabsaday markay yidhahdeen sayaqulu markuu ilaahay uu yidhi sayaqulu aladiina ashrakuu law shaa allahu ma ashrakna jawaabteeda culammadu waa ka jawaabeen waxay yidhahdeen oo culammadu kaga jawaabeen hadalkaa gaaladu ay yidhahdeen kalimatu xaqin uriida biha baailun waa kelmad xaqa laakiin baail baa looga jeeday oo muraadkoodu wuxuu ahaa ilaahay maadaama inaanu kufri la nimi la nimaadno uu doonay raalli buu ka yahay sidaasay wadi marka arrinka beenta ah ee la tilmaamayaana waa kaa ilaa aayadda waxaa lagu khatimay wain antum ilaa takhrusuun been baa sheegaysaan bale maxay been ku sheegayaan inay yidhahdeen iraadada iyo inuu ilaahay raalli ka yahay shaygan oo sharci yahay waa mutalaazimaan marka muraadkay uga jeedaan baa baatil ahaa oo been ahaa amaa waxa weeye xaq bay kelmaddu ahayd hadduu ilaahay dooni lahaa inaynay shirki la iman inaynay shirki la yimaadeen xaq bay ahayd maxaa u daliila inay xaq ahayd waxaa u daliila ilaahay baa waxa uu yidhi fii suurati alancaam walaw shaaa allahu maa ashrakuu wamaa jacalnaaka calayhim xafiida hadduu ilaahay dooni lahaa inaynay shirki la iman shirki lama yimaadeen laakiin ilaahay baa doonay inay shirki la yimaadaan sidaas aawadeed bay ula yimaadeen marka taas iyadaa baa u daliila marka calaa kulli xaal qadarkana looma xujaysan karo wixii ku saabsan macaasi iyo xumaan looma daliishan karo laa yafnaa ilaahay markaa dhammaan maayo bimacnaa baabi'i maayo walaa yabiidu yani baabi'ina maayo waa isla macne waa iska tawkiid walaa yakunu ma yani xasilayo ma dhacayo ilaa maa yuriidu wuxuu doonayo mooyaane wax kale xasili maayaan laa tabluquhu ilaahay gaari maayaan alawhaamu yani malayaashu gaari maayaan wahmiga waxaa la yidhahda malaha daciifkaabaa weliba la yidhahdaa ilaahay malayaashu gaari maayaan oo bimacnaa sida uu yahay iyo qaabka uu yahay yani markaa khalqigu ma garan karaan walaa tudrikuu ilaahay ma haleelayaan alafhaamu fahamaduna ma haleelayaan oo ma iyagana markaa waxa iyadana ma garanayaan baa looga jeeda idraagga waxaa looga jeedaa cilmi iyo ixaado waxaana taas u daliila inan ilaahay aynay garan karin kayfka iyo qaabka uu yahay isaga mooyaane cid kale inaanu garan karin nusuus badan baa u daliila waxaa ka mid a qawluhu tacaala walaa yuxiiuuna bihi cilma walaa yuxiiuuna bihi ilaahay ku koobi maayaan cilman aqoon ku koobi maayaan marka kayfkiisa iyo qaabkiisa garan maayaan saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhaahdaan sida shaarixu taxaawiya baa odhanayo laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa ilaahay sida uu yahay isagunbaa garanayee cid kale garan mayso rususha marka waxa weeye afdal rusul oo nabiyullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam oo rusushii ugu fadli badnaa waxa uu yihi laa uxsii hana'an calayka anta kama anayta calaa nafsik ilaahu ammaanaan ku ammaano koobi maayo ee waxaad ku sugan tahay sidaad adigu daatadaada ku ammaantay waxaa kaloo u daliiloo ku tusinaysa in kayfka iyo qaabka uu yahay aan markaa ilaahay aanay garanayn ilaahay isaga mooyaane cid kale aynay garanayn waxa uu nebigu sala allahu alayh wasalam ka soo wariyey ilaahay inuu yidhi xadiisulqudsi acdadtu lcibaadiy asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khaطra calaa qalbi bashar addoommadayda wan wanaagsan waxaan u diyaariyey waxaan ili arag oo il bini aadam aynay arag dhegina aynay maqal oo dheg bini aadam aynay maqal walaa khaطra calaa qalbi bashar qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin oo miyaan la odhan karin waxa weeye sidaan dhegi u maqal sowta qur'aanka lagu sifeeyey waxa loo diyaariyey taa cabdullahi bnu cabbaas baa ka jawaabo sanad saxiixa waxaa kaga soo aroortay sida sheikhulalbani ba ku caddaynayo inuu saxiix yahay silsilatu axaadiisi saxiixa mujalladka lixaad wax alla waxa jannada ku sugan adduunyada waxa ku sugan ka waafiqi maayo magaca mooyaane wax kale haddii khamri la yidhaahdo khamri baa jannada yaalla ama caanaa yaalla caanaha adduunyada iyo khamriga adduunyada magacaa ka dhaxeeya laakiin xaqiiqadu waa kala duwanta asmaad iyo magacyada iska waafaqeen xaqaa'iq ahaan waa u kala duwan yihiin isku shaqo ma aha waxaana markaa magacyadan laynoogu sheegay si fahamkeenna iyo garashadeenna laynoogu soo dhaweeyo sidaas ayaa laynoogu sheegay sidaas aawadeed yani marka ayaa loo yidhi walaa udunun samicat sida loo yidhi waa saas xaqiiqo siday tahay dhegi ma maqal oo qofku wuxuu garan karaa waxay tahay waa wuxuu markaa yani isaga arkay ama nadiirkiisa arkay yani marka ayuu garan karaa jannadana wax u dhigoo aynu aragnay maba jirto haddii markaa caalamka maanta halka yani la gaadhay bimacnaa daa'iraadkan iyo diyaaradahan iyo waxyaalahan markaa hadda maanta la isticmaalo haddii dadka qaarkood looga sheekayn lahaa waagii hore markaysagaa looga sheekayn lahaa afar iyo toban qarni ka hor oo dad ay u sheegi lahaayeen arrinkaa waxa weeye siday u tasawurayaan oo u garanayaan way ku adkaan lahayd siday u fahmayaan waxay noqon lahayd mid aad u adag ayay noqon lahayd iyadoo de waxii loogu sheego unoo markaa de waxigaa loogu sheegay rumaynay rumaynayaan isaga sadiqaan mooyaane oo qaabkaba yaynaan yaynay garane ay sidaa isaga rumeeyaan mooyaane may fahmeen oo qaabka may garteen marka calaa kulli xaal xadiidka mawdicu shaahidkaynu uga jeednaa waxay tahay walaa khaطara calaa qalbi bashar maadaama la yidhi waxaa laga qaadanayaa ana kula maa khaطara fii baalika faljannatu bikhilaafiha wax kasta oo qalbigaaga ku soo dhaca inay jannadu ka duwan tahay baa laga fahmaya xadiidkaas idan hadday jannadu caynkaa tahay oo makhluuqo ahi wixii qalbigaaga ku soo dhacaba inay ka duwanto a inay la mid ahayd famaa baalu khaaliqi ljanna bal waxaad ka warrantaa jannada kii abuuray oo allah ah saas aaweed bay ahlucilmigu waxay yidhahdeen kullu maa khaطara fii baalika min suuratin aw kayfiyatin faallahu bikhilaafihi wax allo waxa qalbigaaga ku soo dhaco suurad ah ama qaab ah janna yani marka waxa ilahay waa khilaafsan yahay ilahay waa ka duwan yahay ibnu qudaama waxa uu ka odhanaya lumcatlictiqaadka muwafaq ibnu qudaama saaxibu lmuqni wa kulu maa tukhuyila fi dihni aw khaطara fi lbaali faina allaha tacaala bikhilaafih sheikha ibnu qudaame la yidhaahdaa waxa uu odhanayaa wax kasta oo dihniga iyo maskaxda lagu sawirto ama qalbiga ku soo dhaca ilaahay waa khilaafsanya lumcatulictiqaadku sidaa ku odhanaya kitaabkiisa caqiidada lumcatulictiqaadka la yidhahda marka calaa kulli xaal qaabka uu ilaahay yahay isagaa ilaahay og khalqigu garan maaya marka waxa weeye waa in laga gaabsadaa haddii waxa weeye qofku uu sawir shaydaanku u sawiro oo qalbigiisa uu ku soo dhaco war armuu sidaa u egyahay waa inuu marka waxa weeye yani waxaas waswasadaa waa inuu qalbigiisa ka saaro una yaqiinsado ilaahay qaabkiisa inaanu garanayn qofkii qaab sawirtee dabeedna cibaado ula niyooda wuxuu caabudayaa ilaahay ma ahe waa sanam marka wixii yani khayaal ah ee kugu soo dhaca ama shaydaanku kuu sawiraba yani niyadaada iyo qalbigaaga inaad ka leexiso ka saarto yani waa inaad markaysa waa markaa ku dadaashaa laa tabluquhu ilaahay gaadhi maayaan alawhaamu malayaashu walaa tudrikuhu ma haleelayaan alafhaamu fahamadu markaa ma haleelayaan oo bimacnaa waxa weeye cuquusha khalqiga laguma garan karo ilaahay ka qaabka iyo kayfka uu yahay walaa yashbahuhu ilaahay shabihi maayaan alanaamu dadku shabihi maayaan dadku shabihi maayaan ilaahay tashbiiha waxaad diidaysa nusuus qur'aani ah ilahay wuxu uhi laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu lbasiir ilaahay wax la midi ma jiraan xagga daat ahaan waxba kalama mid aha xagga sifaatka waxba kalama mid aha xagga afcaasha waxba kalama mid aha khasaaista ilaahay la gaar yahay oo dhan wax ka shabaha ma jiraan midnaba ilaahay ilaahay ma shabahaan yani markaa dadku ma shabahaan dadkoo keliya ma ahe khalqigoo dhani ma shabahaan ilaahay axad khalqiga ka mid oo ilaahay shabahayo u eegi ma jiro haddii sifooyin markaa la sifooyinka ilaahay marka laynoo sheegayo in la moodo ma aha sifaatkaasi inay la mid yihiin sifaatkii khalqiga inay la mid yihiin tashbiihana culammadu waxay yidhaahdeen waa laba nooc nooc waxa weeye tashbiihu lkhaaliq bilmakhluuq waa in khaaliqa makhluuqa lagu shabaho oo la yidhaahdo sifaatkiisu ilaahay waxay la mid yihiin sifaatka khalqigiisa mid waa taa ta labaadna waxay tahay cagsiga sidaa lidkeeda weeye waa tashbiihu lmakhluuqi bilkhaaliqi makhluuqa isaga mushabbah ah oo lagu shabbahayaa khaaliqa oo la odhanayaa khaaliquu la mid yahay labada noocba baail weyn labada noocba waa baail waxaanay markaa tahay shirki ahlucilmiguna labadaa nooc oo markaa labaduba markaa tashbiih ay ka mid yihiin waa tilmaameen labadubana shirki bay noqonayaan haddii markaa khaaliqa makhluuqa lagu shabaho oo la yidhahdo sifaatka ilaahay waxay la mid yihiin sifaatka khalqigiisa wuxuu wax u arkaa sida khalqigu wax u arkaan haddii la yidhaahdo ama la yidhaahdo wuxuu markaa yani wejigiisuu ahaaday wejiga makhluuq oo kale ama la yidhaahdo doonitaankiisi iyo hadalkiisu waxay la mid ahaadeen kuwa khalqiga yani arrinka noocaasi waxa weeye waa arrin shirkiya oo kufriya weeye waayo nusuustii qur'aankay ka hor imanaysaa ilahayna waxa uhi laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu lbasiir laysa ka milihi shayun waxay markaa raddi ku tahay yani mushabbihada wa huwa asamiicu lbasiirna waxay raddi ku tahay mucailada qolada la yidhaahdo ee ilaahay sifaadkiisii yani u sugi waayey marka aayad shadrigeeda ama qayb ka mid ah ayaa qolo kasta lagu radiyey waxa kale oo yani ahlu cilmigu ay tilmaameen arrinkaas kufrinimadiisa waa caddeeyeen oo sheikha layaha nucaym ibnu xamaad alkhusaaci oo imaam lbukhaari sheikh u ahaa waxa uu yidhi man shabaha allaha bikhalqihi kafar waman jaxada maa wasafa allahu bihi nafsahu kafar walaysa fima wasafa allahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu tashbiihan ka ilaahay khalqigiisa ku shabaha oo yidhahda sifaatkiisu waxay la mid yihiin sifaatka khalqiga waa gaaloobay qole mushabbiha la yidhahdaa jiri jirto oo daawuud aljawaaribi nin loodhan jiraya baa ka mid ahaa marka waxa weeye arrinkaas waa kufri ka marka waxa weeye dafiro sifaatka ilaahayna oo sifaatkii ilaahay isu sugay u diidana oo yidhahda sifaatkaa ma laha iyaduna waa kufri oo waa gaalnimo mana aha sugista la sugo wuxuu ilaahay isku sifeeyey tashbiih ma aha sidaas waxa weeye im imaamka la yidhaahdo nucaym ibnu xamaad alkhusaaci uu yidhi ahlu cilmiguna sidaas uu yidhi waa waafaqsan yihiin aad bay usoo naqliyaan waxaa markaa jira sidaa cagsigeeda oo ah markaa waxa weeye makhluuqaadka qaar in ilaahay lagu shabaho oo la yidhahdo makhluuqaadka qaarkood waxay wax u og yihiin oo uga warhayaan sida ilaahay wax u og yahay waa shirki bay noqonaysaa tan noocaas makhluuqii baa sare loo qaadayaa markaasaa waxaa lagu shabbahayaa khaaliqii sheikha la yidhaahdo taqiyuddiin axmed ibnu cali almaqrizi oo dhintay siddeed boqol iyo afar iyo kontonkii culamada shaaficiyadana ka mid ahaa waxa uu ku yidhi kitaabkiisa tajriid tawxiid la yidhaahdo oo kitaab qayim oo aada mufiida ah ayna fiican tahay kitaabkaas in la doonto xaafid ibnu xajar bay isku wakti ahaayeen laba sanuu ka dhimasho dambeeyey xaafid ibnu xajar meelaha qaarkoodna xaafid ibnu xajar waxbuu ka naqliyaa isagoo ammaanaya ayuu meelaha qaarkoodna xaafid ibnu xajar wax kaga naqliya walaa siyama kitaabkiisa la yahay inba lgumri biabnai zaman biabnaai lcumri baan ujeeda khaasatan kitaabkiisaas waxbuu kaga naqliya waxau odhanayaa maqrizi kitaabkaasoo uu tawxiidka kaga warramayo si fiican ukaga warramay iclam ana xaqiiqata shirki tashbiihu lkhaaliqi bilmakhluuqi wa tashbiihu lmakhluuqi bilkhaaliq xaqiiqada shirkigu waxay ahaatay laba shay in khaaliqa makhluuq lagu shabaho waa shirki sidaa cagsigeedoo ah in makhluuqa khaaliqa lagu shabaho in fara badan oo dadka ka midi markay sheegayaan tashbiiha waxay u yaqaaniin oo keliya in khaaliqa makhluuqa lagu shabaho laakiin sare in loo qaado makhluuqa oo sifaatkii ilaahay qaarkood la siiyo oo ilaahay lagu shabaho la yidhaahdo siduu ilaahay wax u og yuhu u og yahay oo siduu ilaahay kugu gargaari karuu kugu gargaari karaa sidaas in la yidhahdaa shirki inay tahay ma yaqaaniin dad fara badan imaamka waxa weeye axmed ibnu cali almaqrisi waxa uu tilmaamaya labada noocba inay xaqiiqatu shirki ka mid tahay ama alkhaaliqu buu yidhi ama alkhaaliqu fa ina almushrika shabaha almakhluuqa bilkhaaliqi fi khasaa'is al fi khasaa'is alilaahiyati wa hiya tafarudu bimulki اdurri wاlnafci wاlcaطaa'i wاlmanci faman callaqa dalika bimakhluuqin faqad shabahahu bilkhaaliqi tacaala وسوى بين التراب ورب الأرباب فأي فجور وذنب أعظم من هذا waxa uu yidhi mushriku makhluuqii buu khaaliqii ku shabahay oo khasaa'istii ilaahnimo ayuu kaga shabahay oo ilaahay waxa weeye waxyaaluhu la gaarka ahaayoo mulkiga iyo duriga iyo nafciga iyo waxbixinta iyo waxsiinta iyo gargaarista umuurahaasuu la gaarka ahaa buu kaga shabahay marka waxa weeye kii markaa makhluuq waxyaalaha ku xidha khaaliqii buu ku shabahay waxaanuu simay ciiddii iyo markaa rabbul arbaab oo markaa ilaaha khaaliqa ah markaa dembiga ka weyni muxuu yahay واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر آه من كتب الرحمة من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا يعني وحو تلماما يا وحوي الشركيات كينا إلهي دافين ومركا يساحا مركا kamaalka mutlaqa uu ilaahay markaa u sugnaadayna waxay laaziminaysaa waajibinaysaa in cibaadada cid kale aan loo samayn karin markaasuu ka warramaya anwaacda cibaadada inay ka mid tahay sujuudda cid kale loo sujuudo ay ka mid tahay waxa weeye anwaacda markaa cibaadada gowraca cid kale loo gowraco towbadda cid kale loo toobad keeno dhaarta wax kale lagu dhaarto madaxa haddii cibaad ahaan cid kale loogu xiro ashyaa badan buu markaa tirin tirinaya marka nooca kalena waa ka warramaya markuu ashyaadaa tiriyay ay wuxuu yidhi tashbiihi taasi weeye ciddii tashabuh ku samaysa markaa khaaliqana iyaduna inay la mid tahay buu markaa tilmaamay marka adigu calaa kulli xaal masalada noocaasa naqliga kama wada yani markaa kama wada gaadhsiinayno waa hadal muhim ah kitaabkaas in la doonto ayaa fiican waa kitaab aad iyo aad u muhim oo aan laga maarmi karin weeyaan tafsiilka markaa tawxiidka ee tawxiid rububiya tawxiid uluhiyana iyadana si fiican buu uga warramaya oo aad markaa ugu nuxnuxsanayo ayuu u waadixinaya anwaacda shirkigana waa ka warramaya anwaacda shirkigana waa qayb qaybinayaa oo waa ka warramaya marka calaa kulli xaal yani marka ahlucilmigu tashbiiha sidaas iyadaa bay u diideen hase ahaatee dad fara badani tashbiiha waxay u qaateen sifaatkii ilaahay isu sugay sugista la sugaya inay tashbiih tahay sidaas aawadeed qolada markaa la yidhaahdo muctasiladu waxay ku yidhaahdaan wax alla wixii sifaatka suga ama bacdi ka mida suga waxay leeyihin waa mushabiho yani waxa weeye waa mushabiha yidhahdeen jamaacatun samaw hawaahum sunnatan lacamrii jamaacatun lacamrii mufaka lajamaacatun xumrun lajamaacatun xumrun lacamrii mufaka لعمري جماعة لعمري حمر لعمري adigu baydka markaa ma wada hayo waxa uu tilmaamayey yani qolo ayaa waxay ula baxday bay yidhaahdeen qoladii muctasiladu hawadood iyo sida iyagu jeclaayeen bay sunno ula baxeen waxaynay ka dhigayiin bay yidhahdeen dameero la kooreeyey oo la saaray markaa wixii lagu fuuli jiray yani wixii la iska xigsiin jiray marka la fuulayo marka waxay yidhahdeen qad shabahuuhu bikhalqihi fatakhawafuu shanca alwara fatasataruu bilbalkafa ilaahay bay khalqigiisa intay ku shabaheen ayay haddana waxay ka baqeen inay khalqigu ceebeeyaan markaase waxay isku astureen oo isku qariyeen balkafo bilaa kayf oo sifaadkiiba intay sugeen bay yidhahdeen bilaa kayf yuraa bilaa kayf bay yidhahdeen ashaacirada iyo maaturiyadu sifaadka intay sugayaan laftooda ishkaalkaasay ku soo arooriyeen qolada markaa muctasilada oo waxay leeyihin mushabiha ku tihiin intaas sugteen waayo sidaa usugteen waxa weeye kalaam iyo iraado iyo samc iyo basar iyo xayaato iyo yani sidaa usugteen mushabihaati ashaacirada iyo maaturidada lafteeduna sifaadka kale aynay sugaynin ciddii sugta waxay iyaguna ku ganaan markaa tashbiih bay ku ganaan ahlu cilmiguna waxay markaa tilmaami jireen culammada ahlu sunne calaamada markaa jahmiyadu inay tahay inay ahlu sunnaha ku ganaan markaa mushabbiho shaarixa laftiisu waa ka soo naqlinaya waa ka tilmaamaya yani waxa weeye in qolada muctazilada la qolada jahmiyada la yidhahdo calaamadoodu inay tahay iyo ciddii raacday inay ahlu sunnaha ku magacaabaan mushabbiho culamo fara badan iyo aimo fara badan baana sidaas yidhi alxuja fii bayaan maxajana mawaadiic badan oo ka mid a ayuu hadalka noocaasa soo naqlinaya ay ka mid tahay laba boqol iyo saddex laba boqol iyo saddex iyo toban yani oo mujalladka labaad ka ka mid a mujalladka koowaad ka mid a yani laba boqol iyo saddex iyo toban iyo laba boqol iyo saddex mujalladka koowaad ee alxuja fii bayaan maxaja laba boqol iyo toddobiyo toban laba boqol iyo sagaal iyo toban laba boqol iyo laba labaatan abu cusmaan asaabuni kitaabkiisa la yidhahdo caqiidatu salaf asxaabu alxadiid waxau isaguna ku sheegayaa marka ahlucilmigu inay saas yidhahdeen calaamada jahmiyadu waa inay ahlu sunnaha ku ganaan tashbiih waxa uu ku sheegayaa safxadda markaa boqol iyo saddex iyo labaatan ilaa boqol iyo afar iyo labaatan imaam ibnu cabdilbar kitaabkiisa atamhiid la yidhahde muwada'a uu ku sharxayo waxa uu ku sheegayaa safxadda juska toddobaad safxadda boqol iyo shan iyo afartan yadana markaysa waxaan markaa ahlulbidaca hadday muctazilo tahay iyo hadday markaa jahmiyad iyo hadday keyrkood yihiin inay ahlu sunnaha mushabbiha ku ganaan marka aimo fara badan baa saas yadaa sheegay marka sifaadka sugista la sugo oo sidii ay u soo aroortay loo sugo iyadoo tashbiih la nafinayo ma aha markaysa waxaan markaa tashbiih ma ahlu cilmiguna arrinka noocaasa waa tilmaameen culamada tilmaantay waa fara badan tahay isxaaq ibnu rahwey waxa uu yidhi tashbiihu ma aha inaad tidhaahdo ilaahay samci iyo basar buu leeyahay laakiin tashbiihu waxa weeye inaad tidhaahdo waa samci ayuu ilaahay leeyahay maqalkayga la mida maqal maqalkayga la miduu leeyahay nolol noloshayda la miduu leeyahay aragti aragtidayda la miduu leeyahay markaad sidaad tidhahdo aad mushabbihi tahay laakiin sifada un haddaad sugto mushabbihi ma tihin abu ciisa tirmidi saaxibu sunan kitaabkiisa jaamica waxa uu ka odhanaya siduu dahabiba kitaabkiisa ihbaatulyad kaga soo naqlinayo abu ciisa tirmidi waxa uu yidhi imaamkaasi qaala ahlulcilmi fii axaadiisi sifaati mislu xadiisi nuzuuli wa dikru rijli waalqadami walyadayni nu'minu bihada kulih walaa yuqaalu kayfa walaa lima maca ictiqaadi atamjiidi wa nafyi tashbiihi watamhiili wayansubuuna man ankaraha ila aljahmiyati hadda waa nuzuulka iyo adinka iyo markaa gacmaha iyo sifooyinka noocaas ciddii inkirta jahmiyay u nisbayn jireen wsaxiixu imraaruha kama jaءat wa bihi qaala maaliku washaaficiyu wاthawriyu wabnu cuyaynata wabnu lmubaariki wabnu lmubaaraki wa jamiicu lmuxadisiina wa ahli اlcilmi min ahli الsunati wاljamaca imaamu tirmidi baa saa tilmaamaya sifaadkaa markaysagaa nuzuulkiiyo rijligiiyo qadamkiiyo yadayinka inay saa usugu jireen وأma الجahmiyة faqaluu hada تشhبيh ثuma تأwلuuه وqاla أهل العilم hiy صفاaت lahu وإnma التشhبيh أn yuqاala سمع kaسمع وyd kayad yani waxa uu ku yaala qaybta markaa aradd عalى الجahmiyة oo kitaabka sunanka ah sunan التirmidi ayaa laga doonanaya وakadalika waxaa kaloo kasoo naqliyey alimam الذahabi ayaa kaga soo naqliyey risaaladiisa la yidhahdo isbaat اlyad la yidhahdo ayuu kaga soo raray wakadalik yani markaa ahlu cilmi badan oo saa sheegay baa jira oo tilmaamay waxa weeye sifada sideeda in loo sugaa iyadoo tashbiih la nafinayaa inaynay tashbiih ahayn oo waxay culammadu yidhaahdaan sideedaba yani markaa isimka in layska waafaqaa macnaheedu ma aha yani markaa tashbiih maaha oo isimka iyo isimku inay iswaafaqaan sida cayn iyo cayn sida samci iyo samci sida basar iyo basar iyadoo laleeyahay xaqiiqadu waa kala duwantay tashbiih maaha arrinka noocaasna waxa weeye ahlucilmigu waa tilmaameen culamadii horena waa sheegeen waxaa ka mid a culamada hore sheegay yani markaa sheikha markaa la yidhaahdo qawaamu sunna kitaabkiisa alxuja fii bayaan almaxaja yani saasuu ku tilmaamay oo markuu ka warramay sifaatka makhluuq iyo sifaatka khaaliqa inay lafdiga iska waafaqaan tashbiih maaha buuli haddii xaqaa'iqda lakala duay la kala duwayo markuu aada usoo sharxay oo cayn iyo cayn ru'yo iyo ru'yo yani markuu sidaa usoo sharxay wuxu uhi waqad tattafiqu alasaami wa takhtalifu almacaani waxa uu ku odhanayaa markaa juska koowaad ee alxuja fi bayaan lmaxaja safxadda boqol iyo toddoba iyo sagaashan wakadalika waxa uu ku odhanayaa boqol iyo shan iyo siddeetan waxa uu ku odhanayaa hadal kale oo uu macnaha ku bayaaminayo waxa uu odhanayaa wاtamhiilu wاtashbiihu laa yakunu ila bاtaxqiiqi walaa yakunu biitifaaqi اlasmaa'i labada magacoo iswaafaqa tashbiih ma ahe taxqiiq weeyo in la yidhaha macna ahaan waa isuu mid in la yidhaahdo markaasay tashbiih noqonaysaa وإنما وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان الذي سماه الله نفسا منفوسة وكذلك سائر الأسماء التي سمى بها خلقه إنما هي مستعارة لخلقه منحها عباده للمعرفة waxaa uu ku yidhi sidaas juska koowaad ee alxuja fi bayaan muxaja safxadda boqol iyo yani markaa shan iyo siddeetan calaa kulli xaal ahlucilmigu nuqushay saas ka tilmaameen waa badan yihiin taasna tamsiil baynu uga jeedaan marka waxa weeye yani sifada in la sugo tashbiih ma aha haddii la odhanayo sifadu sifada lama mid aha shaarixuna waa ka soo naqlinaya imaam abu xaniifa iyo inuu yidhi ayna og yahay cilmigeenna laakiin aynay la mid ahayn qudradiisu qudradeenna aynay la mid ahayn aragtidiisu aragtideenna aynay la mid ahayn wakadalika sifaatkiisa oo dhanna dariiqadaasaa la marinaya walaa yashbahuhu ilaahay shabihi maayaan alanaamu dadku shabihi maayaan ilaahay sheikha shaarixa laftiisu wuu tilmaamayaa waxa uu leeyahay liana alshtiraaka fi lsmi yuujibu lishtibaha fi macnaahu ayay qolyaha jahmiyadu yidhaahdeen laakiin sawaabka marka ahlu sunnuhu qabaan waxa weeye inaan marka waxa weeye asmaadoo iswaafaqdaa in macnuhu isku mid yahay inaynay laasimsanayn horena waa usoo sheegay oo mar horu markaa soo sheegayaa yani oo sharaxa markaa kusoo tilmaamaya safxadda boqol iyo laba waxa uu odhanayaa labada sifo markuu sheegaya sifada makhluuq iyo sifada khaaliqa liannahumaa wain ittafaqaa fii musama ma ittafaqaa fiihi فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته والعبد لا يشركه في شيء من ذلك والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذان لا في الأعيان والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه معناها أن التلمانو الاتفاق في الأسماء yani marka waxa weeye laa yuujibu tashbiih yani waxa weeye ma keensanayo laa yaqtadii itifaaqa almusamayeyn labada la magacaabayo in marka ay magaca iska waafaqsan yihin